bsmi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii laba boqol iyo shanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum bacdu lwaqaa'ic almuhima fi hadihi sana bacdu lwaqaa'ici dhacdooyinkii qaarkood dhacdooyinkii almuhimati ee qiimaha gaarka a lahaa oo dhacay fii haadihi sana sanadan gudaheeda sanadan dhexdeeda dhacay waa sanadkii sagaalaad intii aan ka soo hadallay maahane wax kale wa fii haadihi sana sanadan dhexdeeda waa sanadkii sagaalaade ee hijrada nabiga sala allahu caleyhi wasalam waqacad waxaa dhacday ciddatu waqaa'ic dhacdooyin waxoogaa ayaa dhacay oo lahaa le ahamiyatun qiimo gaar ah fi taariikhi taariikhda ku leh shan shay ayuu sheegay uu isdaba taxay midda koowaad waxaa weeye bacda quduumi rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay markuu ka soo gadoomay ama uu ka yimid uu magaaladii kusoo noqday min tabuuk duulimaadkii tabuuk waqaca waxaa dhacay al licaanu in la islacnado oo qofba qofka kala lacnado beyna cuwaymir alcajlaani nin la yidhaahdo cuwaymir alcajlaani iyo wa imraatihi iyo xaaskiisi waxaa la yidhaahdaa licaan baa la yidhaha waa islacnadid waxay ku kooban tahay nin hadduu yidhaahdo naagtiisii ama xaaskiisii way sinaysatay oo uu ku yidhaahdo naag yahay naag xunbaa taa ee waad qaraaftaa erayada aynu maanta isticmaallo innagu waa taas way qaraaftaa naagtani gogoldhaaf bay leedahay gogoldhaaf bay samaysaa waxaa hadduu ku yidhaahdo waa qadaf xad baa ku waajibaysa siddeetan jeedal baa lagu dhufanayaa haddii kale uusan markhaati buu keeni hadduu markhaati keeno iyada xaddu ay ku waajibaysaa xaddu zina markhaati afar nin ah oo adag oo arkaya hawshii oo socota sida la yidhaahdo kamirwadin fii makxulatin baasha indhakuusha lagu indhakuusho say ugu jirto baasheeda labadoodu isugu jira way isa saaraayeen iyo lama rabo waxaa dhici karta inaan ninkan waxba u kacsanayn waxaa lagaa yeeli maayo markhaati hadduu keeni waayo waxaa u furan waxa la yidhaahdo licaantan licaantan waxay tahay masjid jaamicaa la geynayaa mimbarkaa la istaagi markaasuu afar jeer buu wuxuu dhahayaa afar jeer iyo wuxuu dhahayaa waxaan ku dhaaranayaa inaan run sheegayo oo naagtan waxaan ku waxaan ku sheegayo inay sinaysatay inaan run ku sheegayo ayuu afar goor iska daba dhaaranaya marka shanaadna wuxuu dhahayaa lacnad ilaahayba haygu dhacdo haddii aan arrintaa ka been sheegayo arrintaa qur-aan baa sheegaya wuxuu dhahayaa horta ashhadu billaahi ilaahay baan ku dhaartay innii la min asaadiqiina anigu kuwa runta sheegaya ayaan ka mid ahay fii maa ramaytu bihi zawjatii fulaana xaaskayga hebela waxa aan ku sheegay oo mina zina zina ah inay sinaysatay inaan run ku sheegayo oo kuwa runta sheegaya aan ka mid ahay ayaan ku dhaartay oon ilaahay ugu dhaartay buu dhihi marka shanaadna wuxuu dhihi wa calaya lacnatullaahi korkaygana lacnada ilaahay baa hatay in kuntu min alkaadibiina haddaan beenalayaasha ka mid ahay meeshaa waxaa ka dhalanaya shan xugun baa ka dhalanaya xaddi isaga way ka dhici xaddulqadafkii isaga way ka dhacaysaa xaddii zinadana iyada ayay ku waajibaysaa halkaana way ku kala furmi labadoodu weligood ayay ku kala furmayaan dib dambe isma guursan karaan weligood ilmihii markaa caloosheeda ku jiray ama ay dhashay uu dafirayeyna ilmahaana isagu shuqul kuma yeelanayo iyaday xaddu ku dhacaysaa iyadana inay lacna lacnatanta maahana iyana oo iyadana waxay dhahaysaa ashhadu billaahi ilaahay baan waxaan ugu dhaaranayaa ina fulaanan ninkayga fulaan oo haadaa kanihi la min alkaadibiina beenaalayaasha inuu ka mid yahay fii maa ramaanii bihi min azina wuxuu igu sheegay oo zina ah afar jeer bay sidaa dhahaysaa marka afraadna waxay dhahaysaa wa calaya qadabullaahi korkayga cadhada cadhaday korkayga cadhadii ilaahay ha ahaato in kaana min asaadiqiina hadduu kaasi run sheegayo wuxuu igu sheegayo marka arrintaasoo licaantan la yidhaahdo oo ku soo arooray suuratu nuur oo aayadda ninka khusaysa ay leedahay waladiina kuwii yarmuuna ku sheegaya aswaajahum xaasaskooda zina ku sheegaya oo qadaf ku samaynaya walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusihim ilaa anfusuhum naftooda maahan aan markhaati kala haysanin fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billaahi inahu la min asaadiqiin mid iyo markhaatigiisu waxaa weeye afar jeer inuu yidhaahdo ilaahay waxaan ugu dhaartay ilaahay baan ku dhaartee be waxaan kuwa runta sheegaya ayaan ka mid ahay oo arrintan aan naagta ku sheegayo oo inay sinaysatay run baan ka sheegayaa oo kuwa runta sheegaya ayaan ka mid ahay waalkhaamisatu marka shanaadna wuxuu dhahayaa anna lacnat allaahi calayhi cadhada ilaahay aniga korkiisa korkayga ha ahato haddii aan beenaalayaasha ka mid ahay marka iyadana iyadana waxaa la yidhi aayadda ku xigtaa weeyaan wayadra'u canha alcadaaba cadaabka iyo dhibaatada iyo xaddiibaa yaa la sheegayaa waxaa ka celinaya iyadana an tashhada inay qirto iyana ay ku dhaarato arbaca shahaadaatin afar jeer billaahi inay ilaahay ku dhaarato innahu ninkan la min alkaadibiina beenaalayaasha inuu ka mid yahay oo waxanuu ku sheegay oo ziniihi arrintaas inuu been ka sheegayo beenaalayaasha ka mid yahay afar jeer bay dhahaysaa sidaas afar jeer yaa waxay dhahaysaa ashhadu billaahi anna fulaanan ilaahay yaan ugu dhaartay oon markhaati gashade ninka hebel la yidhaahdo haadaa oo kani la min alkaadibiina beenaalayaasha inuu ka mid yahay waxa uu igu sheegay marka shanaadna waxay dhahaysaa walkhaamisata anna qadaba allaahi calayha cadhada ilaahay korkeeda ha ahaato in kaana min asaadiqiina hadduuba run sheegayo marka xukunkaas oo licaantan la yidhaahdo ama licaan la yidhaahdo islacnadid oo ka dhacay nin la dhihi jiray cuwaymir alcajlaani wa imra'atihi sanadkaas ayuu dhacay arrinta labaadna waxaa weeyaan rujimad waxaa dhagax lagu dilay almar'atu islaantii ama ama islaantii ama naagtii alqaamidiyati ee ree qaamidi ahayd allatii midaasoo jaa'a timid oo factarafat calaa nafsihaa nafteeda ku qirtay bilfaaxishati zina zina ku qirtay wa rujimad dhagax baa lagu dilay bacdamaa fatimad markay gurisay ibnahaa inankii ay dhashay zinada ku dhashay markii ay gurisay oo waxaa la yidhi wiilka soo nuuji ilaa aad ka guriso markaasaa iyadana la dilay qisadaa iyana waa macruuf waa qiso la yaqaano wey sanadkaas ayay dhacday iyana waxaa dhacay isna sanadkaas sagaalaad wa tuufiya waxaa geeriyooday annajaashi boqorkii geeska afrika ayaa geeriyooday oo la dhihi jiray asxama asxama la dhihi jiray oo melik alxabash ahaa fii rajab bisha rajab ayuu geeriyooday wasallaa calayhi waxaa ku tugaday rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam salaata alqaa'ibi qof maqan salaadii janaaso lagu tukaday iyo filmadiinati magaalada madiine kula tukaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrinta afraad ee kale tuufiyad waxaa geeriyootay ummu kulhuum ayaa geeriyootay oo binti nabiyi nabiga inantiis ahayd sala allahu calayhi wasalam fii shacbaana bisha shacbaan ayay geeriyootay fa xasina calayha rasuulku aada iyo aad ayuu uga tiiraanyooday xusnan tiiraanyo shadiidan oo daran wa qaala licuhmaan wuxuu ku yidhi low kaanat cindii low kaanat hadday ahaan lahayd cindii aniga haaliatun inan saddexaad la zawajtukaha waan kuu guurin lahaa inan saddexaad oo gacan bannaan haddaan qabo waan kuu guurin lahaa umu kaltuum magacan tirada badan ee gabdhaha soomaalida loo bixiyo kaltuumada umu kaltuumtaasaa laga wadaa arrinta shanaad waxaa waaye maanta waxaa dhintay ama baktiyey ra-su lmunaafiqiina munaafiqiinta ninkii madaxda u ahaa cabdullaahi bnu ubay bnu saluul bacda marjici rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay markuu kasoo laabtay min tabuuk tabuuk markuu kasoo laabtay ayuu dhintay ninkaasi fastakfara lahu rasuulullahi rasuulka ilaahay baa dembidhaaf alle u weydiiyey wa salla calayhi wuu ku tukaday bacda an xaawala cumaru intuu cumar isku dayay kadib mancahu inuu rasuulka ka celiyo can isalaati calayhi ninkaa lagu tukado waqad nasla alqur'aanu qur-aankuna wuxuu kusoo degay bacda dalika markaa kadib muwaafaqati cumar cumar waafaqidiisii oo walaa tusalli calayhim walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrih aayadaasaa soo degtay arrinta kale ee dhacday ee muhiimka ahna waxay tahay sanadkaas sagaalaad ee hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa weeye xaju abibakrin abubakr xajkii uu hogaaminayay wa fi dilqicda bisha dilqicda aw dilxija oo min nafsi sanati isla sanadaas una sanadka sagaalaad bacatha wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam abaa bakr sidiiq ayuu diray amiiran isaga oo madax ka ah cala alxaji xajka wax alla wixii muslim ee soo xajinaya uu amiirka yahay liyuqiima si uu u tusiyo uu u tusiyo oo u baro bilmuslimiina muslimiintii almanaasika shacaa'irta xajka xajka cibaadadiisi iyo acmaashiis xajka acmaashiisi saasaa loo diray uma markaa kadib markii la diray kadib oo la ambabaxay oo abubakar iyo wafdigiisa ay baxeen uma markaa kadib nasalad waxaa soo degatay awaa'ilu suurati baraa suuratu baraa ama atawba aayaadkeeda hore ayaa soo degay aayaadkaasoo xambaarsanaa binaqdi lmawaahiiqi waxa la wixii heshiis ahaa ee mushrikiinta lagula jiray in heshiisyadaas la baabi'inayo in la furfurayo oo la burinayo naqdi waa furfurid iyo burin la burinayo oo waxba kama jiraan laga soo qaadayo laakiin markay saas tahay wanabdihaa in la ogeysiinayo marka la tuurayo in la ogeysiinayo calaa sawaa'in si siman loo ogeysiinayo oon laga qarinayn oon la ajarayn oon la dhahaynin bahashi waan ka baxno marka laga bixi waa in la ogeysiiyo aayaadka ayaa macnahaas xambaarsanaa fa bacatha wuxuu diray haddana rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam caliya bna abi aalib ayuu diray uu ka daba diray abubakar iyo wafdigiisii xajka aaday liyu-addii cali si uu u guto canhu rasuulka xaggiisa daalika arrintaas fariintaas muhiimka ah ama iclaamkaas ama ogeysiintaas ah in nimanka mushrikiinta ah wax alla wixii heshiis ahaa ee lagula jiray in heshiisyadaas ay burayaan heshiisyadii lagula jiray inay burayaan muddona ay haystaan muddadaa kadibna ay burayaan muddaduna ay tahay heshiiska ciddii aan heshiis lagula jirin afar bilood baa la siiyey afartaa bilood inay kusoo islaamaan baa la rabaa ciddii heshiis la siiyey oo madal lahaydna madal lahayd muddo muddadoodii baa loo daayey haddii aynan wax la imanin xumaan aysan la iman muddadoodii baa loo daayey cidday intaa ku ekaydna waxaa la yidhi waa afartaa bilood ciddii madal lahaydna madashiisi baa loo daayay madashu ama ha dheeraato ama ama ha dhowaato micnihi marka dhaqan waxaa ahaan jirtay oo carabta dhaqan u ahaan jirtay arrimaha noocaas oo kale ah marka la iclaaninayo waxaa iclaaninaya ama qofka meeshaas madaxda ka ah ama qofka ugu xiga marka saasuu rasuulka cali u diray oo waxaa la dhihi laha abubakar oo adiga nabiga maaragtay qoyskiisa matiida maxaa kaa galay dhaqanka carabta ayaa la tixgelinaya inkasta oo rasuulku uu ruux kasta diran karay laakiin dhaqanka carabta ayuu tixgelinayay un haddana marka meesha waxaa laga qaadanayaa war kasta curfiga iyo dhaqanka iyo inay tixgelin islaamka ay ku leeyihiin waa qadiyad muhiim ah arrintani liyu-addiya si uu uga gudo cali canhu rasuulka xaggiisa daalika arrinta ah wadaalika arrintaa cali la dirayo oo arrintaa iyada loo dirayo en abubakar loo xilsaarin tamashiyan waxay tahay arrin waafaqsan waafaqsan baad sida lagu laqwaaya saasaa ugu fiican tamashiyan si la saanqaadaysa si la saanqaadaysa ama la jaanqaadaysa ama la soconaysa ama waafaqsan minhu rasuulka xaggiisa calaa caadati alcarabi carabta dhaqankeedii dhaqankaasoo ku saabsan fii cuhuudi dimaa'i walamwaal heshiisyada khuseeya dhiigaga iyo maalka heshiisyada khuseeya haddii heshiisyadaas laga baxayo waxa weeye inuu arrintaa iclaaniyo ama qofka ay khuseyso ama qof xigtadiisa faltaqa waxay ku kulmeen isugu faltaqa wuxuu la kulmay cali caliyun biabi bakrin abi bakar safarkiisii intuu ka daba tegay ayaa waxay wuxuu uga daba tegay ku kulmeen bilcarji meesha la yidhaah ow bidajnaan meel la yidhaah markuu arkay isagoo la soo diray abubakar faqaala abubakar wuxuu yidhi madaxnimo iyo waxdan uu ka leeyahay male amiiran aw ma'muuran ma wuxuu yidhi adiga amiir lagaa soo dhigay oo anigu haddee adaan ku hoos imaadaa ilaan amarka dambe ayaa la qaataa mar kasta amarka dambe baa la qaataa waxaa dhaqan waxaa mustalaxaadkeenna iyo ereyadeenna galay militarigii iyo wax saas iyo second order amarka labaad ama second ordine amarka labaad marka soomaalidu way laxayn second ordine ay dhihi jireen waa amarka labaad marka abubakar tii weydiinaya amiiran ma adaa amiir lagaa soo dhigay oo waan ku raacaa ow ma'muuran mise waxaad tahay nin madax loo yahay oo anaa madaxnimadii bal ii kala sheeg isaga dhib kuma haysa abubakar yaa madaxnimihii waxdanuu kaleeyahay male qaala cali wuxuu ihi laa bal ma'muuran waxaan ahay buu ihi nin amiir loo yahay amiirkii adiga un waay aniga fariin gaara ayaan sidaa uma markaa kadib madayaa way israaceen abubakar iyo cali iyo intii la socotayba wa aqaama abubakar abubakar wuxuu u oogay linnaasi dadkii xajahum xajkoodii intii la xajinayoo dhan waxaa madax ka ahaa oo hogaaminayay oo dadka maaragtay xajka tusayay acmaasha xajka abubakar radia allahu tacaala canhu xataa idaa kaana markuu ahaaday yowmu naxri maalinta xoolaha la qalo ee ciidda ahee bishu ay tobanka tahay markii maalintaa la gaadhay qaama waxaa istaagay caliyu bnu abi aalib yaa wuxuu istaagay cinda aljamra jamra alcaqiba alkubraa weeye agteeda ayuu istaagay waa meesha marka dhagxaanta la wada garanaya ay dadka dhan wada imanayaan fa adana wuxuu dhawaaqay fi nnaasi dadka ayuu dhawaaqay uu ogeysiiyey haddii kale fa adana wuxuu ogeysiiyey uu ogeysiis buu bixiyey fi nnaasi dadkii dhexdiisa dadkii dhagxaanta tuuranaya ee meeshaa dhoobnaa biladii arrintii ayuu ogeysiiyey arrintaasoo amarahu isaga uu soo amray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo ka koog wa nabada wuxuu u tuuray ilaa kulli dii cahdin mid kasta oo heshiis nabiga kula jiray cahdahu heshiiskiisii ayuu u tuuray heshiis dambe ma jiraa layidhi jaziira alcarabiya cid dambe oo heshiis lagula gelaya maleh waxay khaalis u tahay islaamka wa ajala wuxuu madal u siiyey lahum iyaga arbacata ashhurin afar bilood afar bilood wa kadaalika nin alla ninkii muddo lahaa muddadii waa la soo gaabiyey muddadii afar bilood baa laga dhigaalay wa kadaalika sidaasoo kale ajala wuxuu madal u siiyey arbacata ashhurin afar bilood liman ciddii lam yakun lahu uusan u sugnaanin cahdun wax heshiisa aan ku jirinna afar bilood baa la siiyey wa ama aladiina kuwii lam yanqusu lmuslimiina shay-an intay heshiis la galeen muslimiinta heshiiskii aan waxba ka nuqsaaminin aan waxba yeelin walam yudaahiruu aan gacan ku siinin calayhim muslimiinta la dagaalankooda axadan cidna aan gacan ku siinina ku siinina fa abqaa waxaa loo daayay cahdahum heshiiskoodii ilaa muddatihim muddadii la siiyey intay muddadii ahayd suurat towba aayaadkeeda hore kuwa kusoo arooray wey meeshaasuu ka aqriyay marka sayidina cali ogeysiiskii aayadu aayaduhu ay xambaarsanaayeen ee loo soo dhiibay wa bacatha abuu bakrin abuu bakrna wuxuu dilay rijaalan rag gacan siiya abu cali oo arrintii sii faafiya kuwaasoo yunaaduuna fi nnaasi dadka dadka ogeysiin dadka ogeysiin gaadhsiiya ogeysiin gaadhsiiya oo dadka dhexdooda dhawaaqa oo yidhaahda alaa laa yaxuju ma soo xajin doono alaa maqlaay dhegaystaay maqlaay laa yaxuju ma soo xajin doono bacda hada alcaami sanadkan kadib mushrikun qof mushriga walaa yatuufu bilbeyti kacbadana ma tawaafayo curyaanun ruux qaawan waagii hore way isqaawin jireen waan soo aragnay wa kaana wuxuu ahaa hada nidaau dhawaaqan wuxuu ahaa bimathaabati iclaanin ogeysiin ayuu la mid ahaa waabuu ahaa ogeysiin buu ahaa iclaani nihaayati alwathaniyati qoryo iyo dhagxaan iyo ciid iyo waxaas caabud wathaniyadii inay soo afjarantay oo ay soo gabagabowday oo ay soo dhammaatay fi jasiirati alcarabiya wa annaha wathaniyadii laa tubdu inaynan dib dambe u bilaaban doonin dib dambe inayna u bila hadda way dhammaatay dib dambena inayna u bilaaban doonin walaa tuciidu ayna soona noqon doonin bacda hada alcaami sanadkan kadib inayna soo noqon dooninna meeshaa laga iclaaniyey saasay ahayd taasna waxay ahayd marka waxyaabihii dhacay sanadkii tobna sanadkii sagaalaad ee hijrada ayay ka mid ahaayeen khaswatu tabuk baa ka mid ahayd iyo waxyaaba badan oo kale aan soo aragnay haddana waxa weeye fasal idil oo dhammaantii ah faallo mu-alifka ah sheekha kitaabkan qoray uu ka saarayo ama uu ka qoray duulimaadyadii nabiga maadaama ay soo dhammaadeenoo khaswadii ugu dambeysay ahayd khaswatu tabuuk yaa wuxuu samaynayaa dib u eegmo iyo taxliil iyo faallo iyo falanqayn iyo tusaalayn ku saabsan oo kooban laakiin aada iyo aada u kooban nadratun dib u fiirin ama u kuurgelid cala alghasawaati duulimaadkii nabiga idaa nadarnaa haddaan u fiirsanno si fiican haddaan ugu fiirsanno oon dhuuxno ilaa ghasawaati nabiya nebiga duulimaadkii uu hoggaamiyey wa bucuuhihi kuwa uu diray wa saraayaahu iyo ololayaashii uu diray haddii aan fiirino ilaan saddexdaasay ka koobnaayeen laa yumkinu suurtagal ma aha lanaa innaga suurtagal innaga inooma ah walaa liaxadin cidna suurtagal uma aha ciddaas oo minman qolo ka mida yanduru u dhabagasha u kuurgasha u fiirsata dhuuxda fii awdaaci alxuruubi dagaallo dagaallo lagu hoobtay dagaallo arrimahooda fii awdaaci alxuruubi weligeed bani aadamku ay soo dagaalami jireen marka dagaaladii adduunka kasoo dhici jiray oo dhan iyo kuwa hadda dhaca arrimahooda ciddii u fiirsata iyo wa aathaariha iyo saameynta ay leedahay wa khalfiyaatiha iyo sababihii ka dambeeyey ee dagaaladan kiciyey qofkii u fiirsada laa yumkinu lanaa suurtagal inooma aha ilaa an naquula inaan idhaahno maahne oo maxaan dhahaynaa ko waatan waxaan dhahaynaa arrinta aynaan wax kalo inaanu nidhaahno maahana ayna inoo bannaanayn waxaa weeye ina annabiya dhab ahaantii nabigu sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa akbara qaacidin qaa'idin caskariyin fi ddunya hogaamiye dagaal hogaamiya kii ugu weynaa buu ahaa weynanka hadda waxaa laga wadaa waad garanaysaa waa xagga aqoonta aqoonta la leeyahay dagaalka iyo hogaamintiisa loo leeyahay kii ugu weynaabu ah waxaa kaloo ahaa wa ashaddahum ka ugu daran wa acmaqahum ka ugu qoto dheer firaasatan fahamka la fahmayo dagaalka iyo arrimihiisa iyo wuxuu u baahan yahay iyo meesha laga dagaalami iyo mutadalabaadkiisa iyo wuxuu u baahan yahay oo dhan iyo wa tayaqudan iyo feejignaan innahu rasuulku sala allahu calayhi wasalama saaxibu cabqariyatin mid ilaahay ama allah subxaana wa tacaala uu ku mannadaysta weeye cabqariyad cabqariyadu waxaa weeye caqliga bani aadamku meesha uu gaadho meesha ugu sarraysa taasoo fadatin mid u dhigmaysa aysan jirin mid u dhigi mid u dhigan ama mid u dhigmi karta ama mid la mid ah oo la barbar dhiga aysan jirin fad waxaasaa la yidhaha fad waa wixii isaga wax la mid ahoo la barbar dhigi karaa aysan jirin fii hada alwasfi tilmaanta ayada ah markii rasuulka lagu tilmaamayo qaacid caskari buu ahaa ruux la barbar dhigi karo oo taariikhda adduunka ihina ma jiro kamaa sidii kaana uu ah haddana rasuulku sala allahu calayhi wasalama sayid arusul rasuul rusushii ilaahay uu ambiyadii uu usoo diray ummadihiisa oo idil teedana uu sayidkeedu ahaa uu ugu fadli badnaa ugu fadli badnaa ugu sarreeyey sayidkooda u ahaa iyo haddii la yidhaahdo ciidan hala dagaalgeliyana shaksiga ugu sarreeya dunida ee taariikhda soo maray buu ah wa acdamahum ka ugu weynanka badan buu ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam fii sifati nubuwati warisaala marka laga hadlayo tilmaanta nabinimada iyo rasuulnimadana ka ugu weyn buu ahaa marka la yidhaahdo milatari la eego iyo si ciidan loo dagaalgeliyana shaksiga ugu sarreeya ee dunida soo mara ayuu ah sababtu maxay tahay aan saa u leenahay ma iska leenahay uun falam yakhud ma gelin rasuulku sala allahu calayhi wasalama macrakatan dagaal oo min almacaariki dagaaladii uu galay ah ma uusan gelin ilaa fi darfi waqtigii waqtigii waqtigii wa min aljihati dhinacii darfigu waa waqtiga jihaduna waa makaankii makaanka iyo waqtiga ugu habboon buu geli jiray yaa laga wadaa ilaa fi darfi xilligii ama waqtigii wa min aljihati dhinacii alladayni labadaasoo yaqtadiihimaa uu keenayay markaas iyada ah alxasmu go-aan go-aan aan labaclabac lahayn alxasmu saasaa la yidhaha uu keenayo keensanayo washajaacatu iyo geesinimo iyo watadbiiru iyo maamul marka waqtiga ugu habboon iyo booska ugu habboon ayuu ka geli jiray dagaalka walidaalika sidaa daraaddeed lam yafshal kuma guuldaraysanin rasuulku sala allahu calayhi wasalam fii ayi macrakatin dagaal oo min almacaariki dagaaladii allatii dagaaladoosa oo khaadahaa uu galay weligii kuma guuldaraysanin ugumana guuldaraysatin likhaldatin qalad qalad uu sameeyey oo fi lxikmati xikmada ah xikmadana waxaa la yidhaha wadcu shayi fii makaanihi lmunaasib shayga oo meeshii uu ku habboonaa la dhigaa xikmad la yidhaha marka xikmadii oo gaftay daraaddeed xikmad uu gafay daraaddeed weligii dagaal uguma guuldaraysanin iyo wamaa ilayhaa xikmadii oo la gafay wax la mid ah yacni likhaldatin fi lxikma xikmadii oo la gafay oo gaf lagu sameeyey darteed weligii dagaal uguma guuldaraysanin waxaa kaluusan ugu guuldaraysanin wamaa ilayhaa xikmad la gafay wax la mid ahoo min tacbiyati ljeyshi ciidanka diyaargarayntiisa ama cabayntiisa si qalad ah weliga ciidankiisa uma cabaynin maxaa jira wuxuu dhigi jiray fardi walba meeshuu ku habboon yahay iyo wa tacyiinihi inuu rasuulku magacaabo uu dadkana u magacaabo goobta laga dagaalamayana uu magacaabo calal maraakisi fadhiisinada al istraatiijiyati ee qiimaha dagaal leh istraatiijigu waa kelmad waa kelmad greeg ah siyaalo badan baa loo fasiraa laakiin qiimo dagaal dhe markan iyo wa tacyiinihi inuu rasuulku ciidanka marka la diyaarinayo ciidanka waxa weeyaan way kala duwan yihiin qaar waxay wataan waqtiga nabigaan ka hadlayna sala allahu calayhi wasalam qaar waa hargaanti oo fallaadhay ku dagaalamayaan qaar fee- seefay ku dagaalamayaan qaan war qaar warmay ku dagaalamayaan huwabku intaasay u badnaayeen marka qolo walba meesha ay ku habboon yihiin buu dhigayay iyo wa tacyiinihi magacaabidda uu magacaabayo cala almaraakisi uu u magacaabayo ciidankiisa ciidanka iyo meesha la dhigayo cala almaraakisi boosaska al istiraatiijiyati ee dagaalgelidda ku habboon dhinaca kale waxtilaali afdali almawaadici booska laga dagaalamo meesha ugu fiican buu yuu ka qabsan jiray cadowga waan soo wada aragnay beder waan aragnay ceelkii iyo biyihii baa laga qabsaday uxud waxaa laga maray dhinacii buurtii baa laga maray markaasa iyaga bannaanka bannaankaay ka dagaalamayeen ciidanka muslimiintuna buurtii bay dhabarka ku hayeen mar walba saasay ahayd waxtilaali afdali lmawaadici boosaska ugu ugu wanaagsan oo laga dagaalgalo oo la qabsado oo la dego iyo wa awthaqihaa kuwa ugu sugnaanta badan lilmujaabahati marka la dagaalamayo layska hor imanayo meesha ugu sugnaanshaha badan dhinaca kale wakhtiyaari afdali khitatin qorsho ka ugu fadli badan uu doorto liidaarati dafati lqitaali dagaalka shukaantiisa oo la maamulo la wareejiyo qaabka ugu wanaagsan bal ahbata wuxuuba sugay rasuulku sala allahu calayhi wasalam fii kulli daalika intaasoo dhan wuxuu sugay anna lahu rasuulku inuu leeyahay nowcan aakhara nooc kale oo min alqiyaadati hogaamin dagaal ah oo gayra maa carafatha addunyaa adduunyadu waxyaabihii ay tiqiinay ah oo taagtikada ay ku tiqiinay fi lquwaadi hogaamiyaasha dagaal ama abbaanduulayaasha qaabka dagaalgalka tactic baa la yidhaahdaa ama tactico baa la yidhaahdaa marka tacticadii iyo noocii eh, dagaalgalka qaabkii la yiqiinay oo dhan qaab ka sarreeya ayuu rasuulku la yimid sala allahu calayhi wasalam walam yaqa ma dhicin maa wixii waqaca dhacay fii uxud iyo wa xunayn uxud iyo xunayn baa waxyaraha dhaceen uxudna asxaab badan baa la laayay xunaynna saacadii hore ayaa inta muslimiinta meel loogu gabaday saan ka soo hadalay yaa la diday oon awrtii baa lagu didiyey saas wey awrtii baa la diday awrtii bay ku qayliyeen leebab bay ka horgeeyeen iyo fallaadho awrtii baa qof yaa dadkii la diday marka labadaas weligeedba dagaal rasuulku uu galay uu hogaamiyey labadaa dagaal bay wax ka yaraa dhaceen labadaabana tadbiir xumo iyo maysan ahayne qalad xagga ciidanka ka yimid bay ahayd midda xunaynna haddee dhib weyn oo saasaba ma dhicin uxudna waxaa dembiga iska lahaa nimankii rumaadda ahaa ee hargaantida ahaa ee kontonka ninka ah uu meesha fadhiisiyey rasuulku uu yidhi meesha ha ka soo dhaqaaqina ee meesha iskaga soo tegay ee baneeyey meesha walam yaqa ma dhicin maa waqaca wixii dhacay fii uxud wa xunayn ilaa min bacdi dacfi daciifnimo wax dacfi ah oo fii afraadi iljeyshi ciidanka je ciidankii maaragtay rasuulka hogaaminayay qaarkood dacfi ka yimid fii xunayn ow min jihati macsiyatihim ama amar khilaafo ay amar khilaafeen diidmo maaha amar khilaafida ay amar khilaafeen awaamirahu rasuulka awaamirtiisa ay khilaafeen waa uxud iyo wa tarkihim ka tegitaankoodii attaqayuda inay ku ekaadaan waliltizaama inay ku dheganaadaan bilxikmati xikmadii iyo walkhitati qorshihii allatayni labadaasoo kaana uu ahaa awjabahumaa calayhim kii uu ku waajibiyey rasuulku uu ku waajibiyey min xayu alwijhati alcaskariyati marka laga eego dhinaca military qaladka ay sameeyeen ayuu dhibkaasina ku yimid ee wax rasuulka hadda tadbiir xumadiisa iyo maamul xumadiisa ku yimid ma ahayn wallahu subxaana wa tacala aclam